إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى أما بعد ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ugu mahadinayaa mar kale inaan la kulmo walaalahay magaaladan copenhagen masjidkan barakaysan waxaan ilaahay ka baryayaa inuu kulankeenna ka dhigo kulan barakaysan oo ilaahay naxariistiisa kusoo dejiyo waxaan alla subxaanahu wa tacaala ka baryayaa carabkayga qalbigayga inuu kusugo kelimadda xaq ah ilaahayna subxaanahu wa tacaala dhegihina iyo qalbigiinana u furo nagana dhigo kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna raaca aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah ulaa'ika aladiina hadaahum allah wa ulaa'ika hum ulul albaab kelimaddayda maanta waxay ku saabsan tahay kow iyo labaatan mas'alo oo ku saabsan ijtimaac iyo iftiraaq kow iyo labaatan mas'alo oo ku saabsan isu tagga iyo kala tagga waxaana ka qaadanaynaa isu tag iyo kala tagga aayadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku yihi wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraqu isu taga dhammaantiin oo qabsada xarigga alleh hana kala teginina hana ku kala bixinina hana ku kala leexanin waa hadal kooban oo xikmad iyo cilmi iyo hanuun xambaarsan weeye ictasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraqu marka kow iyo labaatan mas'alo aan ka qaadanayno ayaddaas ayaan neclahay inaan walaalahay labala wadaago masalada ugu horeysa waxa weeye alijtimaac waaliftiraaq wa xukmuhumaa fi kitaabi illahi wa sunnati rasuulihi sala allahu alayhi wasalam ijtimaaca isu tagga iyo kala tagga muxuu yahay xukunkoodu kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala isu taggu kitaabka ilaahay waa waajib sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaamna waa waajib waa asal diinta ka mid ah waajibnimo keliya kuma eka wuxuu ka mid yahay usuusha diintu ku taagan tahay sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan wa ibraahiima wamaa wasaynaa bihi muusa wa ciisa an aqiimuu ddiina walaa tatafaraquu fiih an aqiimuu ddiina walaa tatafaraquu fiih diintaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jideeyey ku midooba wada taaga hana ku kala tegina ha ku kala bixinina marka isu taggu waa waajib kala tagguna waa muxaram kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga calayhi isalaatu wassalaam bimacnaa qofkii raadiya oo doona ijtimaaca iyo isu tagga oo jecel oo ka shaqeeyaa wuxuu ka shaqaynayaa wax ilaahay jecel yahay oo waajibiyey ayuu raadinaya hadduu helo iyo hadduu gafo hadduu ku guulaysto iyo hadduu ku guulaysan waayaba ajar buu ku helayaa iyo alle subxaanahu wa tacaala jeclaantiis hadduu raadiyo isutagga iyo wadajirka muslimiinta kitaabka ilaahay saasay ku tahay sunnada nebigeennana calayhi salaatu wassalaam nebigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu leeyahay mu'miniintu waa hal jasad oo qura hal jasad oo qura weeye wuxuuna amrayaa inay walaala ku noqdaan diinta ilaahay oo aanay ku kala tegin wuxuu reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam inay kale dhabarka isu jeediyaan laa tadaabaruu walaa tabaaqaduu walaa taxaasaduu wakunuu cibaada allahi ikhwaana almuslimu akhu lmuslim almuslimuuna yascaa bidimmatihim adnaahum kooda ugu hooseeya iyo kan ugu sarreeya isku sibay mas-uuliyaddooda mid walba midka kale mas-uuliyaddiisa u qaadaa oo dimadiisa uu qaadaa oo uu mas-uul uga yahay oo kafiil uga yahay mid walbaa midka kaleeto meel kasta uu joogo mashriq iyo maqrib hadduu joogo muslim walba muslimka kale saasuu ugu yahay yacni mid kafiil u ah oo mas-uuliyaddiisa qaada marka waa waajib kitaabka ilaahay sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam masalada koowaad marka xukunkeeda haddaynu rabno waxa weeye dad kasta oo muslimiina oo ku dhaca kala tag waxyaalahay ugu kala tegayaan ha ugu kala tagaan ijtihaadaad ha ugu kala tagaan waxyaalo kaleeto ha ugu kala tagaan midba inuu si wax u arkay xaaraan bay ku dhex jiraan hadday kala tagaan iyagoo weli muslimiina iyagoo weli muslimiin ah hadday ku kala tagaan wax waxay ku jiraan arrin muxaramah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu uga caroonayo oo alla subxaanahu wa tacaala uu necab yahay masalada labaad waxaa weeye alijtimaac waaliftiraaq alijtimaacu daruuratun lilbaqaa waliftiraaqu daruuratun lilhalaak macnaheedu waxa weeye masalada ijtimaacu waxa ilaahay muxuu u waajibiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kasta oo bani aadamka nafac u ah ayuu alla waajibiyaa ama jidayaa oo sharci ka dhigaa wax kasta oo bani aadamka u ah dhib ku ahna ilaahay waa reebaa waana xaarimaa ama waa ka nahiyaa dadka marka ijtimaacu isu taggu wuxuu daruuro u yahay lilbaqaa haritaanka ama joogitaanka ummad inay jirto waxaa asal u ah oo daruuro u ah ijtimaaca daruuro u ah kala tagguna wuxuu wataa oo daruuro u ah halaag inay ummaddaasu halaagsanto wuxuu leeyahay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam inamaa ahlaka man kana qablakum kahratu masaa'ilihim waاkhtilaafuhum calى anbiyaa'i inamaa ahlaka man kana qablakum ummadihii idinka horreeyey waxaa halaagay waxaa halaagay maxaa halaagay laba mas'aluu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam kahratu masaa'ilihim su-aalo badan oon loo baahnayn oon daruuri ahayn ay keenaan oo ay diintoodii ku cinaadayaan oy ka warsanayaan iyo ikhtilaaf ay isku khilaafeen nebiyadoodii diintii bay yacni ku kala tageen oo isku khilaafeen wamaa tafaraquu ila min bacdi ma ja'ahum alcilm yani wuxuu alla subxaanahu wa tacaala noo tilmaamayaa inayan iskhilaafin ilaa markay cilmiga heleen oo waxyiga heleen markay cilmigii kusoo degay oo loo bayaaniyey diintii ayay iskhilaafeen sabab maxaa u ahaa maaha diinta waxaa sabab khilaafka u ahaa bagyan baynahum buu yiri xadgudub ay isku xadgudbayeen alimaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay khilaaf kastaa wuxuu ka dhashaa dulmi iyo baqyi dulmi iyo baqyi marka mid walbaa kan kale wuxuu odhanayaa diin baanu isku haysanaa laakiin waxba kama jiraan ilaahay wuxuu leeyahay bakyan baynahu diinti iskumay khilaafin ee waxay isku khilaafeen markii diintu u timi oo ay diintii heleen ayay iskhilaafeen sababna maxaa u ah khilaafkooda bakyan baynahu isku xadgudub ay isku xadgudbeen bimacnaa mid walbi xaqii buu dhinac ka wataa laakiin kan kale u qiri maayo inuu xaqii qeyb ka haysto halkaasaa dhibku ka dhacaya khilaafkoodi tafaruquna ka dhacay labada iskhilaafay khilaafkoodu wuxuu u badan yahay buu yidhi dadka muslimiinta ahee iskhilaafay tafaruqu ku dhacay wuxuu u badan yahay in midba sawaab uu dhinac ka haysto wax xaq ah buu dhinac ka haysto wax baatilana dhinac buu ka wataa kan kalena wax xaq ah buu dhinac ka haystaa wax baatil ahna dhinac buu ka wataa midna midka kale uma ogola waxa xaqa uu haysto uqirima u qiri maayo ee wuxuu odhanayaa waxaa wada too dhammi waa baatil waxaa wada too dhammi waa wada baatil buu odhanayaa marka dee ninkan wuxuu hubaa waxyaalaha u wato inay wax xaqi ku jiraan wax baatilina waa ku jiraan kan kale u qiri maayo waxa xaqaayo wato dagaal baa meesha ka kanuna u qiri maayo kaas wax xaq ah inuu ka mid yahay waxyaalaha u wato ee wax wada baatila ma wada aha saas darteed baa dhibaatadu ka wada dhacdaa marka haddiiba la iskhilaafo kanuna xaq waxaa ka wato baatilna waxaa ka wate eh halaag baa u asala inay halaagsamaan inay halaagsamaan oo kanu xaqna waa watay baatilna waa watay waxba ma tarayso mar hadday timaado iftiraaq marka iftiraaq wuxuu waxaa la socda oo daruuro u ah meesha haddii iftiraaq soo galo waxaa soo gelaya halaag inamaa ahlaka man kana qablakum ikhtilaafuhum calaa anbiyaa'ihim sabab wuxuu ga dhigay khilaafkii baa lagu halaagay waxaa lagu halaagay khilaafkii marka waxaan halkaa ka garanaynaa oo ayaddu noo faa'iideynaysa walaalayaal haddii uu shayganu shay waajiba yahay oo diinta ilaahay iftiraaquna muxaram yahay inuu haddana daruuraba u yahay si aynu u jirno ijtimaac baa u ah si aad adiguna u jirto anna aan u jiro labadeennu saynu u wada jirno oo dhulkan u wada noolaano ijtimaac baa u asala ijtimaac haddii la waayana oo iftiraaq u yimaadana halaag iyo jiritaan la-aan ummaddaas baa u asala marka maxay taraysaa anigu xaqa qeyb baan haystay anaana toosnaa haddii la wada halaagsamayo maxay taraysaa waxba ma tarayso doontii waa degtay waxba ma tarayso masalada saddexaad waxaa weeye alijtimaac yuxibuhu allah ijtimaac waa shay ilaahay jecel yahay ilaahay shay uu jecel yahay oo naxariisa wa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu dadka muslimiinta dhibaatada ka dhex dhacda uu tilmaamay islaaxintooda iyo wanaagooda iyo walaaltinimadooda naxariis inuu ilaahay kusoo dejinayo buu ilaahay tilmaamay faaslixuu bayna akhaweykum waataquu llaha lacalakum turxamuun lacalakum turxamuun cabdullaahi bni mascuudna markii uu fasirayay xadiiska wuxuu yidhi alijtimaacu raxma walfurqatu cadaab wuxuu kaloo yhi alkhilaafu sharun buu yihi khilaafu sharu shar wey marka ilaahay ma jecla khilaafka iyo iftiraaqa dadka muslimiinta ay kala tagaan ma jecla alle subxaanahu wa tacaala ijtimaaca ilaahay waa jecel yahay midnimadooda jamacba jamac uu ka badan yahay buu ilaahay jecel yahay jamaacadu markay tahay toban iyo markay tahay boqol jamaacada salaada la tukanaya wuxuu ilaahay ka jecel yahay midda boqolka ah oo uga raalli badan yahay oo uga naxariis badan yahay saas darteed baa layahaa muslimiinta waa inay masaajidda jamaca ah ku tukadaan masaajidda jamaca ah waa ku tukadaan markaasuu wuxuu yihi nabigu caleyhi salaatu wasalaam salaada hal qof tukadaa midkii laba tukada shan iyo labaatan darajo ka fiicanta ama toddobiyo labaatan darajo hadday saddex noqdaanna waa ka ajar badanta hadday afar noqdaan waa ka ajar badanta hadday ka bataanna kullamaa ay badato ayaa ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa iyo raallinimadiisa uga badanta kullamaa ay yaraatana way ka naxariis yar tahay maxaa lama rabo muslimiinta inay kala tagaan waa naxariis marka ijtimaacu waa naxariis meesha ay timaado midnimo iyo wadajir iyo isu sabir iyo isqaadasho iyo isu dulqaadasho iyo wadajir meeshay timaado naxariis baa ilaahay kusoo dejiya naxariis baa sideeda ugu soo degta alla subxaana wa tacaala uu siiya raxmadiisaa kusoo degta kama maqna raxmadiisu haddii iftiraaq u yimaadana cadaab iyo shar baa weheliya oo la socda walow dadkaasu ha tukanayeen ha soomayeen ha salaadayeen laakiin hadday kala tagsan yihiin cadaab iyo shar iyo dhib baa weheliya oo la saaxiiba oo la habeen jirsanaya taasuna marka waa masalada saddexaad wey masalada afraad waxa weeye walaalayaal alijtimaac waaliftiraaq inaynu fiirino sunnada ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay qaanuun buu kownka u dejiyey sunnooyin buu leeyahay sunnat allahi fi aladiina khalow min qabl walan tajida lisunnati اllahi tabdiila walan tajida lisunati اllahi taxwiila wuxuu leeyahy alle subxana sunnadiisa qaanuunka weeye iyo dariiqada alle uu ku dhaqo kownka iyo dadka iyo basharka uu ku dhaqo sunnada sharciga ah kowniga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala isma bedesho dadka iskama bedesho waa qaanuun degsan muslin iyo gaalba kownkaa ku dhaqani way qaadanayaan oo way marayaan qaanuunkaasaa lagu wada dhaqayaa hadduu gaal yahay iyo hadduu muslin yahay leannu hadda masalan markii waddankan aada joogtaan waxaa la odhanayaa tusaale ahaan yacni macnaha waan soo dhaweyneynaa waxaa la odhanayaa waddanka qaanuun baa u degan laysanada qaaduun baa u degan muxuu ahay iqaamada iyo sharciga deganaanshaha qaanuun baa u degan marka hadduu yimaado somalia waa lagu dabiqi hadduu yimaado okrani waa lagu dabiqi hadduu yimaado turki waa lagu dabiqi hadduu yimaado danish waa lagu dabiqi hadduu yim maxaa lagu daqaya dalkuu u degan yahay dalkan qaanuun baa u degan qaanuunkaa wixii dalkaa jooga oo dhan qaanuunkaasay marayaan ama ama buudi ha ahaado ama hinduusi ha ahaado ama muslin ha ahaado ama christaan ha ahaado marka qaanuunka la degsaday waa la yidhaahda qaanuun wey marka ilaahay kownka wuxuu u dejiyey sunnooyin qaanuun buu u dejiyey sunnadaas ciddii qaadata ama raacda way way ku xasilaysaa ciddii ka leexatana way ku jabaysaa ama mukhaalafadeedii bay helaysaa mukhaalafadeedii baa ku dhacaysa benaltigii baa la saaraya kownka marka sunnada ilaahay markaynu fiirino ijtimaaca iyo iftiraaqa maxaa qaanuunka ilaahay uga degan qaanuunka ilaahay maxaa uga degan khilaafka iyo iftiraaqa maxaa uga degan ijtimaaca iyo itilaafka maxaa uga degan qaanuunka ilaahay waa inaynu isweydiin oo arrinkaasi wuxuu muhim u yahay shareecada tafaasiisheeda intaadan gelin waa inaad qawaaciddeedii usuusheeda gashaa kownkii oo dhan baaba qaanuun u degan yahay qaanuunka u degan waxa weeye ee sunnada ilaahi subxaanahu wa tacaala cid allaale ciddii iskhilaafta iskhilaafta qaanuunka kownka ilaahay u yaal waxaa weeye cidday doonto ha haato muslin ha haato gaal ha haato waxay doonto ha haato ciddii iftiraaq ama kala tag laga helo sunnada ilaahay kownka u taalla waa inay jabto waa inaanay noolaan waa inaanay jirin dadkaas waa inay baaba-aan waa inay dabar ba-aan dadka wada jira ee midaysanna waa inay noolaadaan oo jiraan sunnada qaanuunka ilahay saas u jira waa way waa la daynayaa dadka wada jira ee isku toosan ee is ogol way jirayaan baaqi bay noqonayaan qaanuunkaasuu ilaahay subxaanah wa tacaala koonka u dejiyey marka ummadihii hore waxay ku halaagsameen oo ku tageen siduu ilaahay noo sheegay tafaruq iyo khilaaf markay isku khilaafeen waa la kala waa la baabiyey ama waxaa ku dhacay jab iyo jiritaan la-aan baa ku dhacay wuxuu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم هلا مد نقننا ها هو أكاننا تشبيه كالذين ماذا ينكو ريبا جرى واسخلافي أو تفرقي marka cadaab adduun iyo cadaab aakhiraa la dhadhansii haddaad idinkuna martaan sidii baa idinku dhacaysa waay ulaa'ika lahum cadaabun cadiim cid kastaoo iskhilaafta oo tafaruq iyo diinta khilaaf ku keenta oo kala tagta waxay leedahay wa ulaa'ika lahum cadaabun cadiim cadaab xanuun badan bay leeyihiin fi ddunyaa wa fi laakhira marka iftiraaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala sunnadiisu waxa weeye ummad kasta oo kala tagtaa way jabaysaa ummad kasta oo isu tagtaana way jiraysaa innagu marka aynu fiirino adigu waxaad fiirisaa sunnada meeshaad kaga jirto ma khilaaf baad ku sugan tahay waxaasaan isku khilaafsannahay iyo waxaan mas'alo kale u ah ma iskhilaafsantihiin mase isma khilaafsanidiin kasoo gudub horta taas waa iskhilaafsannahay hadhow keen waxaa isku khilaafsan tihiin waa la eegi doonaa laakiin aslan khilaafba hadduu dhaco iyo tafaruq dad midaysan oo isku diin ah waa jabeen dadkaas ama ummad meel wada degan ay tahay oo tafaruq u ka dhaco waa jabtay ummaddaasu sunnada qaanuunka ilaahay u dejiyay koonka taasu adugu marka meeshaad ka gelayso aday kuu taalla haddaad waafaqayso sunnadaas qaanuun koonka u degan weeye isbedelayana male cidnana u aaba yeeli maayo qaanuunkaasu cidna uma aaba yeelayo ciddii khilaafta waa lagu socodsiinaya mas'alada shanaad waxa weeye ijtimaaca waa quwo ijtimaacu waa xoog waa sunnada ilaahay subxaana wa tacaala bay ka mid tahay sunnada ilaahay subxaana wa tacaala bay ka mid tahay ijtimaacu koonka ilaahay u dejiyey waa xoog iftiraaqu waa dacfi iftiraaquna waa dacfi marka waxaa laga soo qaaday ummad ummad magac leh kiyaan leh meel horta wada degan ka soo qaad waa dal denmarki marka la yidhaha dal waayo dalkaas dad baa degan dad baa jooga dad baa loo yaqaanaa ma iskhilaafsan yihiin mase waa midaysan yihiin halkaasaa laga fiirinaya hadhow muslimiin baa qaarkood yihiin qaarkoodna gaale yihiin qaarkood shiico way qaarkoodna sunna way mas'alo hoose way lakin masalada koowaad waxaa weeye dalkan yaa degan xukunka horta halkaasu kasoo bilaabanaya dalkan yaa leh meeshaan dadkan magacan yaa la yidhaha ummaddan yay tahay ummaddaasu ummaddaasu ma midaysan tahay mase waa iskhilaafsan tahay hadday midaysan tahay waa xoog xoog baa meeshaa ka jira hadday iskhilaafsan tahayna dacfi waayo sunnada ilahay saas ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu noo ishaaray oo wuxuu yidhi markii nasriga asbaabtiisa uu alla subxaanahu wa tacaala uu inooga hadlaayey walaa tanaasacu fatafshalu watadhaba riixukum tadhaba riixukum waa maxay quwadiinii baa baaba-aysa hadaad isqabqabsataan quwad waa tagtay quwad waa tagtay marka ummad xataa hadday mid walba uu qani yahay oo afraad ahaan iyadu ay nin walba xoola u haysto hadday kala tagsan yihiin waa daciif hadday kala tagsan yihiin waa daciif marka soomaaliduna waa tan tidhahdaa far keliya fool ma dhaqdo oo yacni gacan keliya dee haddaan faraha kale la jirin waxba kuma dhiqi kartid keligeed marka farta keligeed farihii walaalaheed ah haddaanay wadan waxba ma goyn karto waxba keliya ma dhiqi karto mana qaban karto yaa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan ilaa aakhirihi tusaalayaasha yani ay usoo qaataan soomaalida marka waxa weye meesha xoog ma jiro haddii iftiraaq ku jiro tusaale hadda hadda usoo qaadataan firi yani ummadda islaamka ah yani hadda qadiyad waxaa la yidhahdaa qadiyadda shar bariga dhexe qadiyadda bariga dhexe hal dawlad oo israa'iil ah oo yahuudah ayaa ku kaashaysa kow iyo labaatan dawladood oo islaam carabah oo ku hareereysa muslimiintii kaleetona ay dhinacyada ka yihiinoo konton iyo afar dawladood ay gaarayaan laakiin kala firiqsan mid walba calan gaara mid walba dastuur gaara mid walba adduun gaara haddii la fiiriyo xoolaha ay haystaan iyo ciidamada ay haystaan iyo dadka ay haystaan waa xadis walaa xaraj laakiin maxay taraysaa ma laha midnimo ma laha gacan isu tagtay oo hal meel u wada jeeda ma leh waxaad odhanaysaa hadhow gaalaa waxaan samaysay gaalaa maaragtay kala qaybisay waa la kala isticma waxaasu asbaabo hoose waay adeer ha ii gelin asbaabaha hoose ha gelin adigu muslim ba ahayd maxaa ku kala qaybiyay baaba su-aasha kugu filan intaasaa ku aamusinaysa muslim baa tahay maxaa ku kala qaybiyay isu tag ma gaala ay kala qaybisay gaala hadday ku kala qaybisay adaa adaa ogolaaday so maxay gaala kuu kala qaybisay ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan ila man itabacaka min alghaawiin shaydaanka waa laynagu saliday laakiin suldaan kuma leh dadka mu'miniinta ah marka waxaad la mid tahay ninka khamrada intuu cabayo salaada ka tegay leh shaydaan baa iduufsaday maxaan sameeya shaydaan baa iduufsaday maxaan sameeya wa shaydaanka maa iska dhicisi shaydaanka maa ka leexatid waddadiis marka gaalaa na kala jebisay gaalaa na shayaa yeeshay faragelin baa nala ku sameeyey waa nala waxay oo adeer maxaa uga yeeshay baa kuu taalimaash maad waddada ilaahay raacdo kitaabka ilaahay soo ma haysa marka xujo ma laha muslimiintu ma haystaan xujo xujo ma jirto waa marmarsiiyo alijtimaacu quwa waliftiraaku dacfi maxaa marka ma xoola la-aan baa haysa muslimiinta may xoola la-aan ma hayso ma ciidan la-aan baa haysa ciidan la-aan ma hayso ma geesima la-aan geesila geesiya la-aan inaanay geesi ahayn baa haysa geesinimaa jirin maya geesinimo la-aana ma hayso waxay diyaar u yihiin naftooda inay huraan in badan oo kale maxaa ka maqan maxaa maqan iimaankii baa maqan iimaankiina iftiraaq ijtimaac buu keeni laha ijtimaacii baa maqan meesha ka maqan xooggii la isu geli laha sunadii sunadaas sunnadaasaa maqan qaanuunkaasaa meesha ka maqan haddii xataa diintoodu daciif ahaan lahayd lakin ijtimaac uu jiri lahaa waxaa dhici kari lahayd inay guulaystaan waayo waxaan kuu sheegaya muslimiinta markay midaysnaayeen hal dawla ku midaysnaayeen ma waxaad u malaynaysaan inay calaa minhaaji salaf inay ahaayeen ma taqaanin salaaxaddiin dawladdu watay iyo culimmadu watay oo qudus furtay oo saliibiyiinta ka adkaaday ma taqaanin caqiidadu waxaa hadda lagu tilmaamaya ashcariya lam yakun calaa minhaaji salaf ma ahayn culimada isaga u joogtaana ma ahayn dadka ka guulaysanayay saliibiyiinta oo xirxiraya waxay ahaayeen dadka ibnu taymiya iyo xabsiga ku guraayay bay ahaayeen xabsiga dadkii ku ridaayay ahaayeen culimada leh salafka cilmiga sah loo saxo caqiidada sah loo saxo culimadii lahayd baa xabsi la dhigaayay jihaadka markii la galana waa la guulaysanaya maxaa dhacay ummadda kelimadeedaa midaysan hal qiyaado dagaal bay gashay gaalay la gashay guulaysanaysa ilahay nasri u siinaya balansi baa jira xoa la ysu balansi karayn meel bay daciif ka tahay lakin meel muhiim ah bay qawi ka tahay oo ah asbaabta nasriga muhiim u ah oo ah midnimada iyo xoogga tusaale kale haddaa usoo qaadato masalan markay jirtay dawla cuhmaaniya ma taqaanin qaanuunkooda nimanka cuhmaaniyiinta waxaa ka mid ahaa suldaanka marka la saaro oo uu madaxnimada qabsado suldaanka cuhmaaniga ahi shayga ugu horeeyo ka bilaabo wuxuu ahaa walaalikiisa ugu horeeya oo kusoo xiga inuu gowraco qaanuun u taallay ahayd oo iyagu degsadeen qaanuun islaamiya sow amar shaniic ah oo laga xishoodo maaha bashaca walaalkiisa kow ka siinaya maxaa dhacay waxay leeyihiin hadhow si aanu xukunka ugu qabsan iyagaa degsaday xeer haddana nimankaasu saddex boqol oo sano bay waxay hortaagnaayeen saliibiyiinta caalam alislami inay far soo dhigaan far inay soo dhigaan maxaa caalam alislami ku guulaysanayay waxay ahayd dawladda midaysan walow ay ku jirto bidac walow ay ku jirto waxyaalo naqsiya walow ay ku jirto xumaan ay ku jirto xataa askartooda waxay u qaybsamayd labo qaarna waxaa la dhihi jiray inkishaariya inkishaariyadu waxay ahaayeen wiilasha yaryarka ah ee yurub ay ka qafaashaan oo dhalinyarada yaryarka ah toban jirka shan iyo toban jirka oo la qafaasho oo markii yugoslaviya bolanda hollanda hungary wa lagu soo duulo la qabsado waxaa lagu xerayn jiray meel gaar ah oo suldaanku leeyahay islaam baa lagu ababin jiray wiil wiilashaasu aabba ma yaqaanin hooyo ma yaqaaniin ehel ma laha cid ma laha ma ujeedaa waxaa lagu tarbiyayaa islaamka iyo inay u jihaadaan suldaankana adeecaan bes baa lagu tarbiyaya ciidamo waxay ahaayeen la yidhahdo soo majestayaal meeshii la geliyo commandosta waxay ahaayeen khaas ka ah cusmaaniyiintu ay ku diraan suldaanka cusmaaniga ku diro inkishaari nimankaasu waagi dambe waxay samaynayaan oo dawladdu daciiftay waxay samaynayaan masalan yacni magaalaha de isagoo oo birel qaysanayaan waa dhacayaan waa boobayaan waxbay samaynayaan balaayay ku kacayaan waa la aamusinayaan waagii dambe suldaankii u dambeeyey cusmaaniyiinta saddex suldaan ka hor intaanu suldaankii u dambeeyey imaanin ayuu eber ka dhigay intoodii u dambeysay waayo waxa weeye markii dambe fasaad badan bay sameeyeen waxaan ka wadaa marka dadka qaar baa waxay u malaynayaan markii la yidhahdo dawladda islaamka oo maaragtay la taagayo waxay u malaynayaan dawladdii cumar ibn khadaab oo askarteeda ay ahayd zubayr ibnu cawaam iyo talxa iyo zubayr iyo sacad iyo iyo iyo mucaad ay ahaayeen askarteeda dad baa u malaynaya haadaa qarni aan imaanayn way laa yatakarar aslan ha ku qiyaasin waxyaalo kale laakiin ha la higsado ha la raaco waddadoodii ha la isku dayo laakiin ha noqon khayaali macnaa waxaan ka wadnaa waxa aad suuraysanaysa khayaalka kugu jira ma aha w marka usuushii islaamka iyo qawaaciddiis iyo waxaa la rabaa in la xifdiyo say u kala muhiimsan tahay waxaan ka wadnaa marka qodobka la yidhaahdo ijtimaacu waa xoog wey suna ilaahay ijtimaac ummad wada jirta walow waxyaalo kaloo naqsiya ay ku jiraan waa xoog aan la waabin karin hadday dadkaasu midaysan yihiin cidi kama adkaanayso iftiraaquna waa dacfi qodobka lixaad waxa weeye ijtimaacu waa nasri waa guul sunooyinka ilahay taasa ka mira iftiraaquna waa haziimo iyo fashil fi nasl aaya laba aayadood oo midna suurat ali cimraan ku jirto midna suurat alanfaal ku jirto baa ilaahay subxaanahu wa tacaala labadaba nisaaca isqabqabsiga wuxuu u nisbeeyey fashil inuu markiiba daba joogo fashil inuu daba joogo midnimadii wada jirkana walow ay jirtay waxyaala la ysku haysto nasri waaye guul waaye suurat ali cimraan wuxuu leyahy alla subxana wa tacaala walaqad sadaqakum allahu wacdahu maalintii uxud ilaahay ballantiisii waa idiin oofiyey yacni guul buu disay id taxusunahum biidnihi aada goynayseen gaalada xataa idaa fashiltum وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون xaayimi marka tanaaزuc isqabqabsi waxyaala la isku celceliyey waliba dadka qaarkiis maahan saxaabado dhan koox yar oo ka mida oo khilaaftay oo caasiday baa jirtay amarkii nebiga alay sala slam ayaa markaa haziimadii idinku dhacday jabkii idinku dhacay waay marka ijtimaacu waa nasri waa nasri kala taguna waa haziimo marka muslimiin isqabsatay ha ku bishaaraystaan ha ku bishaaraystaan inay jabayaan ninna kuma guulaysto dagaalka walaalaha muslimiinta ah ummadda islaamka dhexdeeda ahna dagaalka ka dhex dhaca gudaheeda waa dagaal kan guulaystay uu yahay mid jabay kan guulaystaa waa mid jabay almuntasiru fiiha mahzuum qodobka toddobaad waxa weeye ama mas'alada toddobaad alijtimaac waliftiraaq fi taarikhi اlumma alislaamiya taarikhda ummadda islaamkan dib ugu noqon min ladun casriga saxaabada abu bakr radi allahu canhu laba sano iyo afar bilood buu hayay khilaafada kaa soo soco laba sano iyo afar bilood futuuxaad badan riddadii buu baabi'iyey wuxuuna bilaabay faris iyo ruom in ciidamada ay u kala baxaan oo dibadda loo baxo lasii ahda cumar labiiyo toban sano iyo xoogaa buu hayay futuuxaadkii way sii dheeraadeen cuhmaan ibn cafaan radia allahu canhu zamankiisii qeybtii hore saasay ku socotay futuuxaadku markii cuhmaan thawrada lagu kiciyey ee dadka sufahada ay kusoo kaceen masar iyo ciraaq laga soo abaabulay la yihi khaliifadu jidkii buu ka leexday aan khilaaf jihaadkii loo socday waa istaagay dagaalkii guduhu noqday dagaalkii guduhu noqday ummadda dhexdeeda futuuxaadkiina waa istaageen futuuxaadkii dhulka la furayay jihaadka la gelayay waa istaagtay maxaa dhacay seeftii gudahay ku noqotay cahdigii cali oo dhan radia allahu canhu saasay ahayd oo ku dhammaaday futuuxaad ma jirta jihaad la aada ma jira ummaddii karbi iyo culays baa fuulay iyo fitan markii ay dhacday ijtimaaca oo la heshii oo xasan ibn cali radi allahu canhu ka tanaasulay khilaafada oo mucaawiya uga tanaasulay isagoo ka fadli badan oo uga uleysan oo ka xaq bax nabigu alay slat slam uu ku ammaanay ina ibni hada sayidun ina ibni hada sayid walacala allaha an yuslixahu bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin sidii baana dhacday tanaasulkiisii u tanaasulay alla subxaanahu wa tacaala miduu ammaanay buu noqday maxaa dhacay leanna caamil ijtimaac bay noqotay eeg lama fiirin yacni ninkanu waa ka xaq leeyahay waa ka awleysan yahay ciidan buu haystaa khilaafuu haystaa xukun buu haystaa uga dhow nabiga calayhi salaatu wasalaam qaraabo badan dhinac walba marka laga eego ka haddana maslaxaddan ummadda isagoo ilaalinaya iyo isku hahaysadkeediibuu ka tanaasulay dhib baa ka dhacay alxamdu lilah caamul jamaaca loo bixiyeyo waxaa bilowday markaa futuuxaadkii mucaawiya waa kii qubros furtay waa tii qustantiniya la gaaray agagaarkeeda la holiyey in la furto kadib waxaa dhacday markii isaga uu mucaawiya meesha ka baxay radia allahu canhu wiilkiisi yaziid ibni mucaawiya qabtay yaziid ibni mucaawiya baa lagu kacay dadka qaar baa ku baxay qaar baa diiday waxaa ka mid ahayd madiina magaalada madiina dad joogay oo asxaabta carruurtoodii ahaa ciidan buu kusoo kiciyey ciidankuu kusoo kiciyey magaalada madiina asbuuc buu cagta mariyay eber baa laga dhigay magaalada waa la burburiyey madiinatu rasuuli illahi sala allah alay slam musiibadeeda marka ay ka hadlayaan hadda culimadu yani taariikhda ibnu kathiir iyo markaa u noqotay ka hadlayaan xadasat musiibatun maa xadasat misluhaa bay ku leeyin musiibo waxaa dhacday aan weligeed dhicin oo islaamku soo marin baa dhacday bay oo carruurtii saxaabada la gowracay xataa waxay sheegaan dumar in la kufsaday yacni dhibaato weyn loo geystay magaaladii nebiga caleyhi salaatu wasalaam sababteeduna ay ahayd nimankii mucaaradada aha oo mucaaradeeyey yaziid ibni mucaawiya yaziid ibni mucaawiya oo markaa iyago ay ku tumayn inuu faasiq yahay in aanu ahayn nin aanu ahabo laakiin saxaabada rag waaweyn oo markaas sii noolaa way diideen oo uu ka mid ahaa cabdullaahi bni cumar radia allahu canhu ay ka mid ahaayeen waxay dhan war niman yahow ninkan beeca la siiyey ee ka jooga hana ku hana kicinina dhibaato weyn baa ka imaan karta ciidankan iyo nimankan uu soo diray niman ilaalinaya ma aha muslimiin iyo iyo iyo iyo iyo xurmadood iyo wax ilaalinaya ma aha niman la iska soo diray dhibaatadaas waa laga soo gudbay waxaa dhacday haddana xaadisadii xusein ibni cali radia allahu canhu uu haddana kula kacay yaziid ibni mucaawiya inuu kaga hortago oo reer ciraaq ay yidhaahdeen noo kaalay annaga ayaa ku taageerayna xusein ibni cali radia allahu canhu markuu baxaayey uu ku ijtihaaday arrinkaas saxaabtii raggii joogay markaa culimadaa kala taliya deen ha aadin nimankaas reer ciraaq garabkaa ay ka baxayaan ha hadda waxay ku leeyihin noo kaalay hadhowna way kaa baxayaan kaaga baxayaan ha aadin ha aadin laakiin waraaqihii loo soo dirayey iyo waxii loo soo waxaynayey iyo waa ku taageersannahaydii wuu ku baxay xusein radia allahu canhu xataa cabdullahi ibnu cabaas gonduhu qabsaday wuxuu yihi ha aadin nimanka aabbaha caliy ibn abi aalib radia allahu canhu cabdullahi wuu la socday marka cabdullahi ibn cabaas markuu ciraaq joogay caliy ibn abi aalib radia allahu anhu war aabbaha baa soo tajribeeyey buu yihi reer ciraaq berri markaa tagtaa bay garabkooda ka baxayaan hadday run sheegayaan hadda ha iska saaraan buu yihi nimanka yaziid u jooga meesha markay meesha sallaxnaato ha ku yeeraan oo markaa tag laakiin iyadoo nimankii meesha ay ka taliyaan oo ay amar ku leeyihiin oo dadkoodii joogaan noo kaalay oo kaalay adigu maaragtay meesha dagaalka gal war saxaa soconaya saadkii ka dhacday baa ka dhacday xusein waa kii sidaa ku baxay radia allahu canhu waana tii ciidanka lagu soo bixiyey ee meesha karbalaa lagu dilay isaga iyo ehelkiisi wixii ka haray oo dumar iyo carruur ahaa mooyaane intii kalena meesha meeshaa lagu laayay masaad weyn baa meeshaas ka dhacday kadib masalan waxyaalaha dhacay waxaa ka mid ahaa yani markay marwaaniyiintu qabsadeen bay khilaafadu mucaawiya ka wareegtay cabdulmalik ibni marwan u wareegtay ama marwan ibnalxakam u wareegtay umawiyiinta yani qoyskooda ay kusii socotay cabdulmalik ibni marwan haddana waxaa dhacday khilaafaad cusub oo oo ka dhacday xijaaz waxaa qabsaday cabdullahi ibni zubayr radi allahu canhu cabdullahi ibni zubayr xijaaz buu qabsaday isagaana ka talinayey ciidan buu kusoo bixiyey cabdullah ibn cabdulmalik ibni marwan haddana waxaa lagu salbiyey cabdullahi ibni zubayr waxaa lagu salbiyey kacbada iriddeeda lagu salbiyey waa saxaabi jaliila waa wiilkii ugu horreeyey muhaajiriinta u dhasha markii madiine la yimi laakiin arrintu markay xukun gashay ma faray ka baxaysaa faray ka baxaysaa ibna waaye faray ka baxday heer uu soo maro cabdullahi ibni cumar isagoo salbisan oo meydkiisi u yaallo uu xajaaj uu ku xiray maaragtay uu ku salbiyey ridda maka wuxuu yidhi cabdullahi ibni cumar intuu soo maray isagoo salbisan oo yidhi ama inii kuntu anhaaka can hada aba khubayb aba khubayb ama inii kuntu anhaaka can hada yani arrinkan abu khubaybow waan kaa waanin jiray waan kaa waanin jiray waan kaa waanin jiray ummad aada adigu keeda ugu shar badan tahay waa ummad kheyr badan yani ummad aada adigu ka keeda tahay sidaas loo dilay waa ummad kheyr badan weeye ama inii ashhud waxaan ilaahay uga markhaati ahay inaad nin sawaama ahayd inaad qawaam ahayd inaad caabid ahayd inaad u ammaanay ammaano kurdi una ahaa saasuuna ahaa cabdullahi bni zubayr radia allahu canhu in cibaado badan buu ahaa asmaa binta abi bakr radia allahu canha oo hooyadiisa daat nitaaqeyn taarikh islaamkana ku leh ayaa xajaaj usoo cidiray oo yidhi maaragtay waxaan ku sameeyey wiilkaagi waxaan ku sameeyey wiilkaagi waxaan ku sameeyey maaragtay markaasay waxay ku tiri adduunyadiisii baad hadlaysay isna aakhiradaadii buu hadleeyey adduunyadiisii baad ka kharibtay isna aakhiradaadii buu kaa hadleeyey bay tiri nacam waa la soo socday xajaaj haddana ciraaq waxaa loo dhiibay ciraaq ciraaq wuxuu ratibay xajaaj markuu soo galay fitantii horta wuu damiyey mucaaradaadkii iyo wixii o dhan cagtuu mariyey ku cagta mariyey wuxuu diray ciidan marka jihaadka u baxa oo xagga gaalada u baxa ciidan dheer uu abaabulay ilaa boqol kun ah ciidankaasu wuu tegey cabdiraxmaan ibn cashas nin la yihahda hogaaminayey wuu baxay china khuraasaan agagaarkeeda xuduudaheeda markuu marayay ayaa waxay yidhaahdeen isagii iyo rag kaleeto oo la socday oo annaga maxaanba kasoo jihaadaynaa oon gaaladan ka aadaynaa xajaaj baaba naga dambeeya oo ciraaq fadhiyo oo mujrim ah oo murtad ah oo meesha fadhiye maxaan maxaan maaragtay kaba aadnaaba jina iyo xaggaas aan ka aadna aan ku noqono xagga oo aan isaga horta kasoo khalliso war ka daaye may waa noqona ciidankii boqolka kun ahaa waa soo noqday oo jihaadka u socday gadaal buu usoo noqday xaggee kusoo noqday kuufa iyo wuxuu kusoo noqday basra iyo ciraaq xajaajku isagaa abaabulay ciidanka ciidanka kusoo noqday xajaaj bay ku dhardhaareen magaaladu ka saareen magaalada markay ka saareen dad badan oo culimaa raacay iyo muxadisiina hawshu ma way intaa ku dhamaanaysaa hawshu ma way intaa ku dhammaanaysaa ciraaq waa gobol ka mid a khilaafo dhan oo dimashik fadhida cabdulmalik ibni marwan uu khaliifo ka yahay oo amiir ka yahay oo masr haysta oo shaam haysta oo xijaaz haysta oo dhulkii o dhan haysta deetana ciidan mihigaan uu kusoo kiciyo madad u ah xajaaj banaanku u cararay magaaladuu ka baxay waa laga saaray ciidan buu usoo diray cabdilmalik ibni marwan ciidankaasaa yimi ciraaq oo soo xoojiyey ninka la yidhaahdo xajaaj dabeedna markaasuu cagta mariyey waxaa la yidhaahdaa labiiyo toban kun oo beyna quraa'in wa muxadisiin ah ayaa ku dhintay dagaalkaas kii quraa'da ahaa iyo muxadisiinta ahaa in badan oo ka mid ah ayaa halkaa ku le-atay waa meesha alimaam annawowi uu ka leeyahay raxmat ullaahi calayhi yani dagaaladaas kadib waxay culimada islaamku ijmaaceen inaan fawraadka daakhiliga ah la kicinin fawrada daakhilka inaan la kicin mahmaa uu daalim yahay ninkaan daaqi yahay si fudud inuu ummadda u dhaafo mooyaane inaan dhiig iyo dhibaato iyo mashaakil ummadda dhexdeeda ah oo laysku baaba-o aan laga kicin bay go-aansadeen cu- bay ku ijmaaceen culimmada islaamka sababta keentana arrinkaasi ahayd intaas taariikh yaroo hore waa taariikh dambe haddaan u noqono maxaa cabaasiyiintii marka ay daciifaan oo gaalada dhulkooda qabsataa goormay ahayd waa marka iyagu isku jeestaan magaalo magaalo iyo dowlad dowlad la isugu jeesto magaalo magaalo iyo dowlad dowlad basra mosul ku jeesto mosul diyaar bakar ku jeesto آه، دمشق حلب ku jeesato xalab ee dimashq ku jeesato masr ku jeesato muxuu ahay sham ku jeesato wahaakada la isugu marto saas oo amiradu iyagu isku duulaan ayaa saliibiyiintu inta soo galeen dhulkii qabsadeen markaasaa qudus dhiigu togay dhulka farduhu wuxuu gaaray halkaa jeenigaaba u gaaray farduhu maalintay soo galeen saliibiyiintu ee dhulka la yidhaahdo ee beyt almaqdis markay soo galeen farduhu dhiigga wuxuu gaaray dhiiggii dadka muslimkaa ka daatay baa wuxuu gaaray fardaha jeeniga halka u keenay haddaan laga waantoobin haddaan laga waantoobin khilaafka tafaruqa daakhiliga ah wallaahi aladii laa ilaaha gayruhu waad arki doontaa dhiig soomaaliyeed ama keyrkood oo muslimiina oo dhiiggu fardaha iyo dabaabadaha uu u joogo u joogo guudka uu u maraayo dadka dhiigooda weli laysma gaarin been waay waxaa sheegaysa laysma gaarin weli kibir baana haya taariikhna ma naqaan diinna waa ka indha madownahay waxaa noo muuqda okiyaala cascas un baan gashannahay ma garan taariikh kama fiicnin culimadii dhegta dhiigga loo daray ummaddii baqdaad lagu baabi'iyey ummaddii baytulmaqdis cubaaddeed ahaa daakhili lmasjid masjidka baytulmaqdis boqolaal cubaad ah oo ku cibaadaysan jiray intaasoo sano baa lagu baabi markaasaa fardaha lagu xirtay mixraabka bayt almaqdis lagu xirtay waxaana ka daahiriyey salaax addiin alayubi ciidankiisii wuxuuna kaga daahiriyey ummad midaysan ee ma ahayn salafiyiin bay ahaayeen kulligood ma ahayn qadiido ummad islaamah keedii khamrada cabi jiray uu ku jiro ciidanka baa lagaga daahiriyay oo wada socota taariikhda marka ummadda islaamka markaynu dib u fiirino alijtimaac waliftiraaq ummaddaa markay taladeedu midaysan tahay walow ninka madaxda u ahay geed xataa tacbaan ahaado ardaala hadduu yahay ummaddu way guulaysanaysaa leanna nasrigu ummaddu kusoo degaya maaha ardaalkan saas darteed ayaa waxaa la yidhi laba nin hadday yihiin yaa loo dhiibayaa qiyaadada jeyshka nin taqiyah oo mu'minah oo cibaado badan laakiin aan dagaalka waxba ka garanayn iyo nin faajirah laakiin dagaalka yaqaan kee baa ciidanka loo dhiibaya kee baa ciidanka loo dhiibaya kaas faajirkaa baa loo dhiibaya maxaa dhacay liannahu muslimkan taqiga ah taqwadiisa isagaa leh laakiin dacfigiisu muslimiintii baa ku halaagsamaya ku baaba-ay faajirkaanna fujuurkiisa isagaa leh laakiin xooggiisa ciidanka hadduu hogaaminaya muslimiintii baa ku guuleysanaya taariikhda islaamku saasay ahayd haddii ummaddu ay midaysan tahay taladeedu midaysan tahay naqsiyaal ha ku jiraan ragga madaxda ay ahaadaan rag adduunyo doonaaya qaar ha ahaadaan adduunyo iyo kursi keliya ilaashanaaya baa ku guulaystay saas almuctasim alcabaasi taariikhdu ragga ay xusto buu ka mid yahay taariikhda islaamka ku yaalla waad maqashaan waa muctasimaah gabar baa ku qaylisay gabar baa ku qaylisay waa muctasimaah bay nin gaal ah ee dharbaaxa ku dhuftay gabadhaas camuuriya magaalo la yidhaahdo xagguu joogaa baqdaaduu fadhiyaa waa khaliifadii ma taqaanin ninkaas wuxuu aaminsanaa waa ninkii culimada imaam axmed iyo ragga la mid ahaa ku tacdiibiyey khalqu lqur'aan oo muctasiliga ahaa wa caqiida ahaan saasuu ahaa isaga khaliifa ah markaas waxaa lagu tiriyaa cabaasiyiinta casru lisdihaar inuu ahay isaga haarun arashiid mmuxuu ahay ma'muun casrigii ay khilaafa cabaasiya quwadeeda owj quwatiha ay ahayd laakiin ay lahaayeen waxyaalo badan oo madaalima ciidan buu halka kasoo abaabay gabadhii markay qayladeedii soo gaartay fariinteedii waxaa lagu leeyahay ninkaasu dadkii warqadda ku akrinayay khabarka carada haysa waa wejigiisa xataa la hor istaagi kari waaye carada carada ninkaa haysa u carooday gabar muslimad ah baa saa la yeelay miyaa oo gaalo yeeshay deetana ciidan buu halkaa ka soo abaabulay ciidan buu soo abaabulay isagaana soo hogaamiyey ilaa uu magaaladii lafteedii tago oo dukun daakun ka dhigo oo gaala soo qabto oo jizyada u gelisiiyo weerar u soo qaada kama uusan noqon ilaa uu camuuriya soo qabtay waa meesha uu ka yidhi ninkii shaacirka ahaayee abu tamaam ataa-i shaacir shucarada cabaasiyiinta ahaydee wuxuu ahaa maaratay macruufa aada macruuf u ah gabayaa ah wuxuu yidhi asayfu asdaqu imba'an min alkutubi fii xaddihi alxaddu bayna aljiddi wallacibi seeftu iyadaa waraaqaha qoritaankeeda ka bahalki badan ka ka khudbad badan ya xadkeedaana lagu kala ogaan ciyaar iyo iyo hadal hadal iyo benben iyo run marka ninkaas nin saasuu ahaa laakiin ummad dhan buu hoggaansanayay yay ahayd ummadda duulaysay muslinkii bay ahaayeen yay ahaa ciidanka duunayay ciidankii muslimiinta u ahaa yo ahaa xoogga meesha gelayay amwaashii muslimiintay ahayd taariikhda islaamku marka saasay ahayd meeshaas fogba ha aadin haddaad doonto hadda u imow taariikhda alxadiid u imow taarikh alxadiidu imow hadda soddon toddobaatan iyo saddexdii markii masar ay dagaalka gashay xarb octoobar israa'iil la galay lowlaa handadaadii uunan u istaagin handadaadii sida mukhabaraa ay ku sheegayaan kutubtooda nimankii generaalada ahaa ee dagaalka waday xarb octoobar toddobaatan iyo saddexdii israa'iil oo dhan waa la waa la waa la waa la waa la gedin karay waa la geli karay ciidamadu inay galaan bay tahay awaamirtii aan warsadaad la siiyey jooji halkaas ku jooji haddii kaleta waxaa kugu dhaca ogaanaysaa masar baan alaagi aan baabi'inayna shucuur la isugu tegay iyo ummad goosatay masalaad baa wuxuu ahaa muxuu ahay nin saalix ah oo maanta maaragtay la yidhaahdo khaliifatu lmuslimiin buu ahaa ma ahayn laakiin muxuu hogaaminayay wuxuu hogaaminayay ummad dhan oo masar la yidhahdo muslimiin ah xooggoodii tabartoodii khibradoodii cilmigoodii diintoodii lacagtoodii oo isu tagtay baa meesha socota ma socoto ma socdo maxamed anwar saad ma socdo laakiin tala mida amar midaysan baa socdo waddan dhan uu ku dhaqaaqayo ha u fiirin intaas ka soco toddobaatan iyo toddobadii annaga markaan dagaalka la galnay taariikhdeenna inaga dhow ka soo qaado ethoobiya etoobiya annagoo midaysan baan dagaal la galnay annagoo dawlad ah baan la galnay annagoo ummad dhan oo xooggeedu wada socdaan la galnay waana ku guuleysanay dagaalka intiisu maahay waxaa dirirayay maxamed siyaad barre maahay waxaa diriraya oo keliya ciidamadii qalabka sile soomaaliyeed oo qabiil walba leh oo nin walba leh oo soomaali ah maahay waxaa dirirayay afraad iyo ashkhaas maahay iyo reer hebel maahay ummad soomaali la yidhahdo muslimah meel degan bay ahayd waxaa diriraya oo xooggeedii iyo awooddeedii ay isu wada tagtay bay ahayd waxaa diriraya markaynu noqonnay reerreerna waxaa loogu yeeraa reerreerkeenna waxaa loogu yeeraa adsababa loogaga yeeraa fartaa loogu yeeraa fartaa loogu yeeraa kii loo baahdo fartaa loogu yeeraa waxaan la yaabay kuraasta uu ku fadhiyo mele zanaawi markuu la kulmaayo puntland u yeera meesha isla kursigii soo fadhiisanaa ku kale u yeeraa isla kursiguu soo fadhiisanaa somaliland u yeeraa isla kursiguu soo fadhiisanaa xamar uga yeeraa isla kursiguu soo fadhiisanaa kii maxaa kutuu yeera isla kursiguu soo fadhiisanaa kaanamaa yumli lahum bal idinku u fiirsada suuraddaa suuraddaa u fiirsada dullinimadeeda yaqyaqsigeeda diin la-aanteeda dadnimo la-aanteeda maxay tahay maxaa lagu fasiraa maxaa lagu macnaya waa ninaan dad haysan qabiil buu ka socdaa waa socdaa groub buu ka socdaa hebel groub la yidhaha waa socdaa dhuruq dhuruq dhuruq dhuruq dhuruq dhuruq dhuruq sabuu tegay maxaa wadataa maxaa tahay yani markay soomaaliya soomaaliya ahayd soomaaliya ay ahayd soomaaliya soomaaliya la oran jiray soomaaliya ay ahayd madaxweyneheedu ka faani jiray inuu la fadhiisto wuu ka faani jiray taariikhda uu noqdo waa tan hadda filmaday ku jirteen maxay ku dhacday waxay ku dhacday meeshaan dawlad islaam ah oo boqol kiiba boqol kitaabka iyo qur-aan ku socotaa fadhiday meesha fadhiyin hal shay wa ummad midaysan wa ummad taladeedu midaysan tahay waa hal meel ka go'do hal amar baa soo baxaya ciidamada qalabka sidaa ha dhaqaaqaan ummaddu ha dhaqaaqdo kulli waa la wada dhaqaaqay bal adigu maanta hal meel ka amar yaa yaa amar bixin kara maanta oo soomaaliya odhan kara hal dhinac u wada dhaqaaqa ii sheeg ma shariif sheekh axmeda hal dhinac u dhaqaajin kara may ma xasan daahira dhinac u dhaqaajin kara may beentis ma cumar imaanaa dhaqaajin kara ma shabaabaa dhaqaajin kara ma sheekh hebel iyo sheekh hebel baa dhaqaajin kara ma puntlandiyaa dhaqaajin karta ma somalilandiyaa dhaqaajin karta ma baydhabalandi baa dhaqaajin karta yaa soomaali intuu firimbi u yeeriyo dhihi kara dhaqaaqa oo etoobiya aada oo ku duula ma jirto waxaan raadinaynaa waxa waaye hal amar meel uu ka go-o waayo you have to understand that war waa inaad wax fahamtaan war waxaa laga hadlayaa meelo hoos hoose maaha waxaa laga hadlayaa waxa waaye ummaddan markay midaysan tahay xarig guntan waaye saa u gunta hal meel buu guntintiisu ka jiraa hal madax bay leedahay xariggaa markaad sii dayso tusbaxa goyso muxuu noqon war tusbaxa hagoynina waay waxaan idinku haynaa tusbaxa dacalkiisi go ilaa sagaashan kiibu go-ay war tusbaxan hal mar wuxuu doona ha noqdee isku xir horta dar waxaa doonta hadhow ka dhig waxaa doonta ku gur horta tusbixi ma isku xiri kartaa tusbixi waa go-an yah tusbixu hadduu hal mar go-ana si laisugu celiya waa halis hada huwa diin wa hada huwa alcaql wa hada huwa ataariikh diintu taasay sheegaysaa diintu kala tag ma sheegayso ummad wada tacbaana oo wada daciifa oo wada guruuba ah wada haziilah ya ma sheegayso wada daqsi duqsi meesha wada daadsana waxay yihiin aa la garanaya taarikh lumma alislaamiya khulaasatuhu ya ikhwaani ummaddaasu markay midaysan tahay hal meel amarkeedu ka go-o waxyaalo kastoo daldaloolla ha lahaato dacfi ha lahaato ceeba ha lahaato waxyaalo jama ha lahaato ummad arrinkeedu midaysan yahay markay tahay ummaddaas waxbay noqotaa marka arrinkeedu kala tagana hama noqoto halkaas toddoba masalo waa masalada sideedaad waxa weeye ijtimaac waliftiraaq wa qilat lfiqhi فقه الدين فقه العقل فقه التاريخ فقه المجتمعات فقه waa badan yahay فقهgu maaha keliya kan xalaashii xaraanta keliya maaha فقhi waxaa jira siyaasadda فiqhi bay leedahay siyaasaddu فiqhi bay leedahay فahm bay leedahay taariikhdu فiqhi bay leedahay فahm bay leedahay diintu fiqhi bay leedahay ijtimaaca dadka qiimaya waa dad fiqhi u saaxiiba ama fiqhi diineed bay fahmeen أما فقه سياسي يفهمين أما فقه تاريخي يفهمين قف كم بدني ماذا قيمة يا وقف فقه لو قف قراش لو فقه يقولنا وفهم حيل دارو افتراق قف قيمة افتراق وح والله هين كلا ترق وح والله هين وفدود ياي وقف فقه يروى ama fiqigii diintaa ku yar ama fiqigii adduunyadaa ku yar ama fiqhigii siyaasaddaa ku yar waa qof aan fiqhi lahayn calaa kulli xaal waayo yaa ikhwaani billaahi calaykum hadduu qofkaasu fiqhi siyaasiya leeyahay iska dhaa fiqiga diinta fiqiga diinta waan soo sheegnay fiqhi siyaasiya hadduu leeyahay adduunka bal siyaasadiisa iyo khariidadiisa eega su u socdo adduunku see u dhaqmaya adigu ma jasiirad baa keligaa ku nooshahay ma adduun oo dhan baad ka go-an tahay ma ka go-i kartaa xaggeed ku noosha fiqi siyaas adduunyada dawlado waxaa taagan oo dhaqmaya oo ammaana adiga laftigaagu aada magangelyo u tegaysaa wax ka doonanaysaa kala diinah kala luqaah kala masaalixa kala dhaqana kala madaahibah ayaa taagan oo adduunyadii ku dhaqmaya oo adiga kugu amarku taaglaynaya oo bal waxay odhanayaan soomaaliyan waxaan usoo dirnay maraakiib iyo ciidamo miyaanay ahayn arrin laga xishoodo maxay ku dhaqmeen maxay maxay ku noqdeen dawlad maxay ku noqdeen idan fiqiga ijtimaacu fiqi baa keenaya fiqi fahm fahm diinta fahm siyaasadda fahm adduunka waxaan isleeyahy annaga intiiba waa ka daboolana dadka masraxeena ku ku ciyaaraya oo jilaya intaba waa ka daboolan yihin fiqigii diiniga ahaa kii siyaasadda ahaa kii taariikhda ahaa intaba waxaad moodaa inay kaqab ka qaabsoon yihin masalada sagaal waxaa waye alijtimaac waaliftiraaq wa cadamu taqdiiri alcawaaqib masala muhiimo sharciga islaamku wuxuu dhigayaa shayga caaqibadiisa inaad eegto maaha shayga xaadirkan keliya inaad eegto shaygan muxuu ku dhammaan doonaa maxaa ka dambeeya taqdiiru lma'aalaat baa la yidhaahdaa sharciga taqdiiru lma'aalaat ictibaaru lma'aal arrinku muxuu ku damaynaya maxaa dhici kara haddaan saan sameeyo maxaa dhici doona inaad taqdiiriso baad ku amran tahay sharcan fi lislaam ijtimaaca dadka qiimaya waxay qiimaynayaan maaha waxa taagan keliya waxa dhici doonay qiimaynaya iftiraaqa dadka u ordaya waxaanay qiimeynayn maxaa dhici doona maxaa dhici doona maxaa dhici doona yaa ikhwaani yaa ikhwaani ka soo gudub marxaladii hore soomaalidu qabiilka isu dishay sagaashameeyadii soo soco warlords keyr keyr keyr qolooyinkan hadda masraxa jooga maxaakimta markay yimaadeen khilaaf baa dhexdooda ka ognaa dhexdooda iyaga war arrinkan culimadu waxay lahayn arrinkan saan kuma socon karee war niman yaho khad waaxid ah muqdisho oo maxaakimtu haysato baa waxaa ka jira toban ciidan iyo toban madax shariifku qaar buu madax u yahay shabaab qaar bay madax u yahay indhacadda qaar buu madax u yahay dooxada jubba qaar bay madax u tahay hebel hebel qaar bay madax u tahay waxoo dhanna waa maxaakim waxoo dhanna waa maxaakim war waxaan saan kuma socon kartee ciidankan hal meel ha ka amar qaataan hal qof ha ka amar qaataan hal siyaasad ha ku socdaan haddii kale meel lama gaarayo taas waxay dhinac waa hoos kor dawlad daciifa oo tacbaana baydhabo joogta mar jawharay tagtaa mar baydhabay tagtaa mar xaggay u hahaabtaa war heedha kuwan laftigoodu waxbay waddanka ka leeyihiin oo dhinac bay ka haystaan dacal bay haystaan wuxuun ha laysku ogaad wuxuun ha lagu heshiiyo waxay ka dhib yar tahay dhibaatada dhici karta bay ka dhib yar tahay oo hadda hadday boqol kiiba labaatan boqol kiiba soddon boqol kiiba afartan xabashi lugta ugu jiraan ama caloosha ugu jiraan boqol kiiba boqol iyo caloosha u gelin may waa la aloosay colod baa la taagay de iyana boqol kiiba boqol xabashadii bay u galeen xabashadiina dhulkii bay soo gashay boqol kiiba boqol meeshina waa lagu kala yahay dagaal cusub inaynu marka bilowno iyo jihaad cusub inaynu galno markii la lahaa waa la nasanaya xoogaa ummaddii waa nasanaysaa dawlad baa loo dhisaya xoogaa amay ummaddan shataadka ku dhacay oo dhibaatadu ku dhacday amay nasataa amay xoogaa wax yagleelataa ama dawladdu wax u ego kiyaankii soomaali soo noqdaa oo wax laysku wax laysku kakabaa iyadoo la leeyahay waxaan laga soo bilaabay zero ka soo bilownay zero aan ka soo bilownay xabashi baa timi wasaaradda difaaca iyo muqdisho iyo madaxtooyadii meelo carriga o dhan bay qabsatay laba sana iyo barkifaaxaa la galay waa la saaray ilaahay waa naga dul qaaday rabbi subxaana wa tacaala fadligiisa maa cid fadli kulihii ma jirto rabbi subxaanahu wa tacaala arrinka uu qaaday wayba baxday ciidamadeeda waa saaratay ciidamadeeda hadday saaratay dabay neecow kalaa soo gashay war haadha war amaa xoogaa neecow socotaayo xoogaa wax haddana war waaba kasii dhowdahay neecawda oo hadda kuwan dawladda wata kuwii hore waa ka duwan yihiin waa kuwii shalay halka dhinac kasoo wada jeeday kuwa xagga kasoo jeedaana waa kuwii dawladda awalba xabashida kasoo horjeeday kuwana waa kuwii kasoo horjeeday amay ka dhow yihiin kuwii hore kuwii baydhaba awal joogay ama kuwanu ka dhow isaga dhow yihiin labadan qola hadda baa lays yiri haddana waad ujeedaan waxa dhacaya waad ujeedaan waxa dhacaya bimacnaa cadam taqdiirka cawaaqib waay lama lama eegayo wuxuu qofku eegayaa hebel aniga waa isku khilaafsannahay arrinkaas iyo arrinkaas khalaas xabadda ii qaad madfaca ii qaad layn kale ma jiro si kale ma jirto hadal kale ma jiro hawsha geedka dhinac kale ma lagu degi karaa ma jirto asaaliib kale ma suurtoobi kartaa ma jirto war maxaa dhici doona haddaan waayahay haddaan aniga isaga ka takhalluso ninkan aniga iga soo horjeeda maxaa dhacaya maxaa ka dambeeya bilaa bilaayo ka weyna timi bilaa bilaayo labadeennaba inaga daran timi bilaa labadeennaba laynagaba qaadba oo lagana laynagaba dhex qaad sidii shalaba maxaakim iyo looga dhex qaaday iyo qoladii kaleba oo etoobiya meeshiiba la wareegtay mala zanaawi la wareegay bil haddana ka darnaatay ooba iyadoo hadda sallaxan la yidhi khalaas idinkana fariista qoladiinaan xagga qoladiinaan xagga waaba laydinka dhex qaaday oo sow annagu markaa cawaaqibteeda lama aanaan imaan oo sow kama darna wixii markaa aynu rabnay inaynu raabo idan cadamu tacqiir alcawaaqib cawaaqibta inaan la qiimayn ijtimaaca iyo iftiraaqa masaa-isha loogu talax tago weye waxaa kaloo ka mid ah الاجتماع والافتراع وضعف العقل اجتماع وعقل افتراق وعقل حم ساسي دينت إلهي ديس اجتماع وعقل افتراقنا وضعف العقل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم qوم laa yعqiluun buu yihi ilahay subحana maxay la kala tegsan yihiin waa dadaan caqli lahayn buu yihi alla subxaana wa taعala ma caqligooda isticmaalin saasay la kala tegsan yihiin ku cileeyay alla subxana wa taala kuwii kala tegey تxsaبهم جamيعا وqلوبهم شhatى ذlika بأnahم qوم laa yعqiluun caqligana ilahay subxaana wa taعala wax badan ayuu qiimaya ikhwaani hawshan hawl aada iyo aada u ballaaran oo u dheer way waxaan ku soo koobayaa anoo weli kow iyo labaatankii masalo oo aan sheegay yacni ay taqriiban nuskeed ama ka badan ay dhiman yihiin waxaan ku soo gunaanadayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ijtimaaca iyo wada jirka ummad alla subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay zimaam alamaan ammaanka meeshuu ka imanayo ummaddaasu ay ka jirayso hadday ku kala tagtana kala tagga wuxuu ilaahay ka dhigay ummaddaasu inay halaagsamayso walaalayaalow ma wax ma tarayso hadhow saanay ahayd ama saanay ahayd ama saasaan dhihi lahaa ama arrinkaasaan damacsanaa wax ma tarayo ama hebel wallahi isaga iga gardarnaayo arrinkaa igu igu igu igu khasbay ma tarayso wax ma tarayso taariikh xunna waa socotaa maqaadirna way socotaa qolo maanta xabasho u yeeranaysa nafsa taariikh un bay takriirinaysaa taariikhdii xumayd un bay soo celinaysaa waxma soo kordhinayso waxma soo kordhinayso dalkaas iyo dadkaasuna inay gacanta ka baxaan ummad soomaaliyeed inay dullowdo inay maanta sidaa u baaba'sanaato ardi sababa inay dhisnaato nairobina dhisnaato annagana aan laaji'in ku ahaano xamarna ay dunto annaga inaan ka shaqayno oo soomaaliya garabkan doonna aan ahaane arrin ina qabta maaha waana arrin ijtimaaciyo ikhtilaafka ka yimi waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala in looga toobad keeno baa arrinkan looga bixi karaa oo ummaddu ay garato waxaasu inaanay diin ahayn inaanay ahayn caql inaanay ahayn cawaaqib oo la taqdiiriyo inaanay ahayn sunno ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan waafaqsanayn inaanay waafaqsanayn cawaaqibta iyo waxa ka dhalanayo la taqdiirina inaanay waafaqsanayn ka sokow yani danaha shaksigaa iyo kala dambeyn la-aanta iyo ahdaafta qof walbi maaratay isagoo anigu aan muuqda uu doonayo iyo reerkayga iyo gruubkayga iyo waxaas ay noqonayso oo sababaheeda loo samaynayo iyo waxaasoo dhan oo hadda aanan horay usii gelihayn oo igu jiray waxa weeye dadka atbaacda u kala ah gruub hebel iyo gruub hebel iyo faariq hebel iyo qolo hebel dadka u ahana waxaan le ilahay ha ka baqaan door bay ku leeyihiin ijtimaacayo iftiraaq oo hadda dadka dagaalamaya kolley dadka halkan fadhiya waxaa laga yaabaa ilaa man raxima allahu inuu qofba meel ku tirsan yahay qofba qola lahayo qofba maaragtay garabkiisa uu leeyahay garabkaygaasaa maaragtay hadla hadday iman lahayn dhulku jannu noqon laha waxaas wahmi waaye aad ku riyoonaysaa adigun baa ku riyooda habeenkiina kusoo kaca adiga laftigaaga haddii umuuraha lagu dhibo janno adduun kama dhigi karti marka cagaha inaad dhulka dhigtaa fiican dadka muslimiintaana inay wax aafeeyaan oo wax bensiin kusii shubaan maahae inay wax islaaxiyaan laba hadday dirirtana inay dadka kale islaaxiyaan weeye inay balaayo kusii shubaan oo mid sii buufiyaan oo yidhaahdaan soco adigu baa hore usii socda nin raga ahe lay waxaa ku tumanaysana ku tumo waxaad gaaraysana gaari arrin saxa maahae anigu waxaan idinkula talin lahaa dadkiina dibadaha jooga horta balaayaha u sacabtuminina balaayo balaayo kaa maqan looma yeerto soomaali waxaa haysta oo imtixaan ah oo dhib ah balaayo kasii daran uma baahna iyo dhib kasii daran in laga khafiifiyo mooyaane marka walaalayaalo waxaan dhihi lahaa ha ku sii badinina thaaniyan mowqifkiinu waa inuu hado fa aslixuu baynahuma mowqif kale ma lihidin thaalithan waxa weeye dadkiina aad ama taageerayaasha u kala tihiin haddiiba ay jiraan dad qolooyin kala taageeraya anuma garanayo laakiin haddiiba ay jiraan dad qolooyin kala taageeraya ummad kaleoo muslin ah ha u layn taageere hebel iyo fulaan dadka aad kala taageeraysaan anigu waxaan idiin sheegaya cumar ibn alkhadaab iyo abubakar sadiiq meesha ma joogaan muqdisho ma joogaan taasaan idiin sheegaya haddaa qaadanaysaan iyo haddeedin aan qaadanayn cumar ibn alkhadaab ma joogo meesha abubakar sadiiqna ma joogo dad soomaaliya oo masaakiinah oo dhibaataysan oo iskhilaafay oo khilaafku qaar caraysan yahay oo nin walba meeshu ka boodayo wax u banaysanayo u banaysanayo oo imtixaaman baa meesha yaalla bas sidee loo kala qabtaa sidee loo kala caqliyayaa sidee loo kala hagaajiyaa sidee loo kala waaniyaa sidee wax la isugu dhoweeyaa weeye mowqifkiinuye mowqifkiinu hurin ma aha anugu taasna waa iga naseexo taasna waa iga naseexo meesha idinma joogaan malaa'igi meesha ma joogto sida dadku kala dhigaya dad bani aadam oo caadiya jooga waxaan dhihi lahaa aayarkiin marka haddaad wax taageeranaysaana taageerada aayar wax kale inay meesha kaaga soo baxaan baa dhici karta haddaad wax cadaaweysaneysana aayar wax kale inay meesha kaaga soo baxaan baa dhici karta waana xadiis nebiga caleyhi salaatu wasalaam ka sugan qofkaad jeclaanayso tartiibu jeclo ummaddaasna ha loo duceeyo kolley wax meeshaas ay galabsatay oo aniga say ila tahay allahu aclam laakiin kolley waxaa jira wax aan galabsannay oo meeshaa ku duugan baa jira oo inaga inaga weyn oo dadkaan ka weyn baa kolley jira horena anigu waxaan u idhi magaaladaas wax weyn baa ku daatay dhib weyn baa ka dhacay wixii ka dhacayna ilaa hadda meel lama saarin iyadoon meel la saarinna ilaahay subxaanahu wa tacaala haafil maaha dadka muslimkaana wuu xisaabsan yahay dadka muslimkaa waa u xisaabsan yahay kii dhib gaaray dhibkiisu ilaahay waa u xisaabsan yahay hadday dadku hilmaamaanna ilaahay ma hilmaamo ilaahay subxaanahu wa tacaala haafilka maaha walaa taxsabana allaha haafila cama yacmalu الظaalimuun inamaa yuؤakhiruhm ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال meeshaan dad badanaa soo maray magaaladan dad badanaa soo maray lagu diraraya maanta dad badanaa soo maray dad badanaa wax dulmiyey dulmi badanaa dhacay meel lama saarin dulmigaas dadkii la dulmiyey qaarna waa dhinteen qaarna waa nool yihiin weli ilahay kaafirka maaha marka walaalayaalow wax badanoo inaga weyn baa jira arrimuhu waa culus yihiin ilaahay hala baryo guruurka ha layska daayo anaa toosan iyo anaa saxanna ha layska daayo oo hala yareeyo cala al aqal hala tawaaduco saasay ila tahay ama saasaan u malaynaya xataa waa wax dhan anigu intaasaan naftayda iyo walaalahaba ugu naseexayn lahaa hana la duceey ilaahayna ha loo toobad keeno wixii laga islaaxin karana ummaddaas laga fududayn kara laga fududeeyo jazakum allahu khayra nas'al allaha tabaaraka wa tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa biasmaahi alxusna wa sifaatihi alculyaa ummaddan islaamka ahe dhiban inuu ilaahay dhibka ka qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dhibka ka qaado gaar ahaanna dadkeenna soomaaliyeed ee dhiban inuu ilaahay dhibka ka qaado dalkeenna cadaabanna cadaabka inuu ilaahay naga faydo ilaahay inuu cadaabka naga faydo ikhtilaafka iyo iftiraaqana inuu ilaahay naga dulqaado ijtimaac iyo naxariisna ilaahay noogu bedelo quluubteenna ilaahay midayo qalbiyadeenna ilaahay isu soo jiido dadka soomaaliyada muslimka ah quluubtooda inuu ilaahay isu soo jiido naxariis inuu ilaahay kusoo dejiyo balaayada iyo shartana inuu ilaahay ka dulqaado gaalayo munaafiqiinna ilaahay shartooda ka celiyo ilaahay subxaana wa tacala inta muslimiintana qalbigooda ilaahay isu soo dumo quluubtooda ilaahay isu soo alifo ilaahay isjeclaysiiyo colaada iyo cadaawaddana ilaahay naxariis iyo isjeclaan ugu bedelo dhibaatada iyo balaayadana ilaahay ka dulqaado cadaabka inuu ilaahay dhulkeenna ka dulqaado fitnada inuu ilaahay ka dulqaado cadowga inuu ilaahay ka hayo kaydka iyo dhagarta cadowga iyo gaalada ilaahay inuu naga hayo dhagartooda inuu ilaahayna dhinac mariyo fitanta inuu ilaahay naga duwo ilaahay inuu naga cismayo ilaahay naga awdo fitanta inuu ilaahay naga hayo teeda muuqata iyo teeda aan muuqanba inuu ilaahay naga xafido annaga intaan jecelna muslimkaaba ilaahay subxana wa tacala inuu ka hayo alla subxaanahu wa tacaala kuwa muslimiinta ay dhinteen ilaahay inuu naxariisto wixii muslimiin dhintay ilaahay u naxariisto wixii dhaawacay inuu ilaahay boogtooda dhayo wixii dhibaataysan ee qaxsan ee dhibaataysanna inuu ilaahay hoygooda u celiyo ilaahay amni iyo nabad iyo maciishada inuu ilaahay dhulkooda ku siiyo balaayada iyo sharta iyo cabsidana inuu ilaahay ka dulqaado allana subxana wa tacala annagoo nabada dhulkeena nagu celiyo sala allahu calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin